asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu muddada dheer ku kala warqaadanaynay markaan idin leehay ku kala warqaadanaynay ee arrimo fara badan oo daboolan ayay xubintu gudbisaa ama ee mahmahyuhu gudbiyaan oo adiga laftaada markii aad macnaha dhuuxdo ama aad fahanto ama aad la qabsato ayaad gudbin kartaa sidii uu ahaa isaga oo ah tabti uu ahaa isagaoo ah ayaad gudbin kartaa oo aad u isticmaali kartaa inaad risaalooyin fara badan ama tusaalayaal fara badan ama sheekooyin fara badan ama xogo fara badan ama arrimo fara badan inaad ku gudbiso ayaad u isticmaali kartaa adiga oo aan wax sakati ah gelin sakatigu waa erayga shaki ayaa waxaa loo yaqaanaa af soomaali sakati adoon marka wax sakati uu ku gelin oon sakatiin ayaad si toosa haddii baydmahayo ayaad u gudbin kartaa oo howlaha noocaasa aad u qaadi kartaa tusaale nin baad rabtaa inaad fariin u dirto hal maaha maaha ayaad nin ugu dhiibaysaa oo waxaad leedahay hebelow cabdinaasir wuxuu ku soo yidhi mahmaahda noocaasa ayuu iisoo kaafara wuxuu ugu yidhi ninkii hebel aan saaxiibka ahayn mahmaahdaas u sheeg intaa unbuu ku yidhi mahmaahdaa marka adiga lagu keeno ee ay kuu imaato dee haddaad nin af soomaaliga yaqaano ahaydna markaba qub bay ku leedahay oo waad fahmaysaa haddii aadan nin yaqaani afka ahayn muxuu cabdinaasir ka waday baad leedahoo raacdaad gelaysaa xaqiiqadaad soo helaysaa labadaba laba jeerraba nin afkiisii hooye ku dhergey xog badanna loogu soo gudbiyey ayaa tahay waadna ku qancaysaayoo sidaasaad ku qancaysaa waadna qaadanaysaa wixii muhiim ah xubinteennan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe nin ayaa waxa uu arkay hal haddii eebe si u gemiinsan oo maaragtay show dhugato soo hayso nimanna ay rabaan inay caana ka daydaan oo hashaas dhugatadu soo hayso ee gemiinsan ayayba rabaan inay ubad u lisaan ama ay iyagu lafahooda u maalaan ninkii marka nimankii ayuu la hadlay oo waxa uu ku yidhi tusaale kale ayuu u doontay oon xanuunka ahayn qaar ba marka nimankii ka mid a waxay leeyihiin jinni maasha maxaa ku dhacay maxay si la tahay balaae ku maashay war maxay saaka rabtaa abay leeyihiin qaar baa canaananhay oo habaar ugu daracay kolkaasuu mahmaadan usoo qaata wuxuu yidhi dhegeysta haddii eebeydmahayo hal shabeel saaran yahay libaax laguma habaaruu yidhi hal shabeel saaran yahay libaax kudil laguma habaaro dee shabeel baaba ku dhegane oo cunahaye maxaad libaax kaga habaari hal shabeel saaran yahay libaax laguma habaaruu yidhi ee hashan dhugataa haysee iska daaya caani kama helaysaan hal shabeel saaran yahay libaax laguma habaara weeye ee taasoo macnaheedu yahay ee haddii eebeydmahayo waddan uu khaa'in maamulo ama waddan uu tuug maamulo ee musuq maasuq laguma habaaro maxaad kaga habaari musuq maasuqii oo sidiisii oo lugalahoo ruux ah ama tuuggii oo sidiisii oo lugaleh ayaaba horjoogo u eh habaarka dambe u dhiman muxuu yahay bay ka dhigan tahay waxa uu yidhi hal shabeel saaran yahay libaax laguma habaaro ee iska daaya hashan way xanuunsan tahay oo dhugata hayse ama meel caafimaad leh la aada ujeedadooda waa sida laakiin ummad dhan oo gebigeeda tuuga ay maamusho maxaa musuq maasuq aad kaga habaari tuugadii iyo waba dhex fadhidaa mahmaahda maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi laga berey baa laga badiyaa ama laga berey laga bedi